gudoomiyaha degmada kismaayo ayaa dhagax dhigay waddo siddeed boqol oo mitir ah taasi oo ay hirgeliyeen ganacsato soomaaliyeed waddadan ayaa laga dhisayaa dukaamada lagu iibiyo moobeelada ilaa iyo suuqa dahablaha ee magaalada kismaayo ismaaciil cabdi maxamed oo ka mid ah guddiga qaabilsan dhismaha waddadan ayaa ka warramaya sida ay isku xilqaameen gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa bogaadiyey ganacsatada isku xilqaamay dhismaha waddadan wadadan sideed boqoloo mitir oo isku weerka ah waxaa isu kaashaday dadka deegaanka iyo dadka ganacsatada iyo maamulka dhammaantood waxay maanta soo gaartay heerka dhagaxdhigga kusoo dhowa mudan gudoomiya gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed ayaa bogaadiyey ganacsatada isku xilqaamay dhismaha waddadan dhammaan ganacsatada qaybeeda kala duwan ee suuq weyne oo weliba waddadan deggan waxaan uga mahad celinayaa isxilqaanka runtii ay isku xilqaameen inay magaalada qurxiyaan oo maanta aan u dhagax dhigayno waddo siddeed boqol oo mitir ah oo interlog ama dhagaxa isgalgala laga samaynayo iyadoo laga duulayo bilic soo celinta magaalada maadaama magaalada tano ay tahay caasimaddii kumeelgaarka jubbaland iyo magaalo madax saddexaad soomaaliya waxayna u baahan tahay si isku tashiya bulshada iyo maamulkuba inay uga qayb qaataan in magaalada la qurxiyo waa uga mahad celinaynaa ganacsatadii lacagtooda ku bixisay fakarka keentay shaqadana maanta bilowday waad mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan ugu baaqo ganacsatada kale oo waddooyinka degganna inay ku daydaan oo aynu samayno magaalo qurux badan waad ogtihiin magaalada master balankii baa loo ansixiyey waana magaalada koowaad oo soomaaliya oo naqshadda loo sameeyo marka dhammaan waxaan rabnaa inaynu samayno haddii alla idmo magaalo qurux badan shacabkana waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato bilic soo celinta magaalada dhagaxdhigga waddadan ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka iyo bulshada jubbaland ay ku horumarinayaan magaalooyinka maamul goboleedkaasi